baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka dooday qodobo ay ka mid ahaayeen dilalka aan sharciga waafaqsanayn ee dhowaantan ka dhacay magaalada muqdisho dooda xubnaha baarlamaanka oo ahayd mid aanan horay u qorshaysnayn in qodobadaasi looga doodo waxaa warbixintan goordhoweeta nooga soo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh mudanayaasha baarlamaanka ayaa kulankooda maanta oo ahaa kalfadhiga labaad kulankiisa sideedaad waxaa warbixinno looga dhagaystay xildhibaanada qaar oo iyagu ka hadlayay deegaanno ay booqdeen waxay sidoo kale mudanayaasha kulankooda maanta ku soo hadal qaadeen dilal dhowaan loo geystay maxaabiis ku jiray xabsiga hay-adda nabad sugidda ay gacanta ku haysay kuwaasi oo meydadkooda lagu arkay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir xildhibaanada ayaa si weyn u dhaliila falkaasi xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo baarlamaanka ka hor hadlayey ayaa sheegay in maxaabiista meydadkooda lagu arkay qaar ka mid ah waddooyinka magaalada muqdisho in falkaasi uu yahay mid arxan darro ah isagoona intaasi ku daray in dhaqamada noocaasi ay ahaayeen kuwo lagu yaqaanay kooxda al-shabaab
ogaa ee haddana iyagoo la laayay ee lagu arkay bannaanka dhaqan dowladeed ma aha waxa meesha ka dhacayna waa crime waa dembi waay waxa meesha ka dhacay dembigana waxaa la rabaa ciddii iskale in ay qaadato waxaan soo jeedin lahaa oo guddoonka ka codsan lahaa haddii uu guddoonku naga yeelo saaxiibadana ay u raacaan maalin dhan ajandaha baarlamaanka in laga dhigo laga doodo laga hadlo cidda ay khusaysana la keeno guddi la diro waan ognahay afar wasiir baa isku mar dhibatay intaasoo shil oo ka dambeeya baa dhacay weli lama hayo hal ribood oo soo baxay oo lagu sheegaya sida ay ugu dhaceen mahad cabdalla cawad oo ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka ayaa isaguna wuxuu sharci darro ku tilmaamay maxaabiista la dilay ee meedadkooda lagu arkay qaar ka mid ah waddooyinka magaalada muqdisho wuxuuna ku baaqay in baaritaan dhaba lagu sameeya arrintaasi dadkii maxaabiista ahaa ee magaalada muqdisho dhexdeeda lagu laayay guddi hoosaadkaasi wuxuu ka koobnaa shan guddi buu ka koobnaa waa guddiga arinka gudaha guddiga gaashaandhigga guddiga garsoorka guddiga xuquuqal insaanka iyo guddiga dib heshiisiinta shantaa guddi xubno ka kooban ayaa guddi hoosaad loo sameeyey ra-iisul wasaaraha iyo xafiisyada ay khusaysana qoraal rasmiga aan u qornay inay xog wadaag rasmi ah la sameeyaan oo arrintaas iyada ah baarlamaankii baan nahay shacabkaas dadkaas la laayay haddii ay yihiin argagixiso iyo haddii ay yihiin dambiilayaal iyo haddii dad xun yihiin waxa weeye sifo sharcidarro ah dowladdu wax kuma tiri karto xildhibaanada hadlay sidoo kale waxaa ka mid ah xildhibaan aweys cabdulaahi oo isaguna ka warbixiyey xaaladda gobollada baay iyo bokoor wuxuuna xildhibaan aweys sheegay in ka bixitaanka ciidamada etoobiya ay saameyn weyn ku yeelatay gobolka bakool isagoona xusay in ciidamada dowladda federaalka aysan awood u lahayn inay difaacaan magaalada xudur oo ay ka baxeen ciidamada etoobiya sidoo kale xildhibaan aweys ayaa muujiyey inay ka barakaceen magaalada xudur kumanaan qoys kuwaasi oo dhibaatooyin kala duwan ku haysta buu yidhi degmada ceelbarde ee gobolka bakool ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ku sugnaa halkaa awood uma lahayn in ay hor istaagaan ciidanka cadowga waayo ma haystaan rasaas raashiin daawo darees ciidan iyo xiriir xagga hoggaanka ah sidoo kale dhiirogelin iyo xuquuqda kale ee ciidan kastaba uu u baahan yahay ciidanka gobolka bakool waxaa lagu qiyaasaa siddeed boqol ilaa kun qof inta u dhex arrinta ka bixitaanka lama filaanka ahayd ee ciidanka etoobiya waxay dhelisay barakac xoog leh magaalada waxaa ka waa magaalada xudure waxaa ka barakacay ilaa toddoba kun qoys ayagoo badankoodii aaday xagga degmada ceelberde waxaa gaajo iyo haraar iyo u dhintay carruur dumar iyo waayeel inta ay ku jireen kacararka magaalada si ay u gaaraan meel aan ku jirin gacanta cadowga maanta waxay ku sugan yihiin xaalad bani aadamnimo aad u adag mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho